nabadoon cabdishukri oo ka mid ah nabadoonnada ka soo jeeda deegaanka karaban ee gobolka gad ayaa wuxuu faahfaahin uu ka bixiyey xaaladda ay ku nool yihiin bulshada ku nool deegaanka karaban nabadoonka ayaa hay-adaha deeqaha bixiya iyo dowladda waxa uu ka codsaday in gargaar lala soo gaaro dadka ku nool deegaanka karaban ee gobolka gado bulshadu waxay u baahan tahay samafal wax laydhaa ilaahay baana iskale samafalka balse hay-adaha samafalka ee maanta dalkan dawlad la-aanta lagu tiirsan yahay ee waxqabadka beesha caalamku dalkan ay ugu tala gashay ay u saransoorayaan bulshada degan dalka waxaad moodaa deegaankaasi inuu horta ka qatan yahay waana laga bilaabo gorayaale ilaa loog dadka u dhexeeya bohorgaras ilaa iyo karaban aagga u dhexeeya dadkaasi dhan wixii samafal ah waa ka go'doon sababna waxa u ah maamulka gobolkan gadiya kan degmada oo aan arrintaas xil macquula iska saarayn waxaad moodaa webiga wixii degmada qaybtan ka ah bay waa godoon oo sabafalku waa insecurity baa lagu magacaaba mana aha haddaad dhowto wixii xaggan gada ka ara sabafalku iyadoo dhalinyarada badda soomaaliya maanta laga caabsanaya ay meelba joogaan bay dhankaa kale moodeen ay free wiilers ka fasaxan yihiin asbaafalku sidii loogu talagalay ugu tegaya hadday beerihii tahay oo dhankii beerihii waxqabadkooda tahay hadday tahay magaranaysaa reliiskii oo bulshada ay u baahnayd haddii ay tahay developmentkii kala noocyo magaranaysaa washkii hadday tahay dhan walba ay tahay xaggan qaybtaan geeda waxaad moodaa waa free qaybtaan bayguna waa waa meelun xidhan oo godoona mana garanayno waa sababna waxaan u qiyaasaynaa mindarada jira ee maamulada heerka degmo iyo kuwa gobol ah ama yay ka maqan yihiin dadka bariga ama kaad fiirisid marka waa ka go'doon cid u hadlaysaa ma jirto ceel uma maqna cid magaranaysaa cid uma maqna ceel uma qodaan godaandeegaanka ma garan hadalka nabadoonka ayaa wuxuu imaanayaa xilli dhowaan deegaanka karaban laga soo sheegayay in ay ku dhufteen abaaro saameeyey dadkii duunyada